bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ka qiimayone qadarinta lawa ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan mar kale kulanta fayla saaxiibayaal unama arbaabaaytu kamiisniyaagal ayta taariikhdan iyada keedanta tumyone sagaalka balla sagaalaad sannada labada kun tumyone siyeedka ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhaba qodobadoona maadan isinka dheega doontaan on inaysiinka ahayn waliba ku mid nagada doonane nabigan calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xisaabta xaggee ka bilaabanaysaa ma hal dhinac baa maxaan annaga isu xisaabayeynaa annaga lafteenna maxaan doodaan doorashooyinkeenna annaga lafteenna amniga uga qayb qaadan weyn yaa loo diiday inaan tagno yaa diiday inaan tuutaha qaadanno dalka difaacno mar haddaan nidhi amnigu waa danta guud waa waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan ka qayb qaadanno sidaa darteed mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaa loo baahan yahay in aanan shacabka soomaaliyeed aan la marar habaabin waxaan u baahannahay shacabkana soo doortay oo aan magacooda ku matalayna halkan in aan ka ror sheegno dhaartii aan ku dhaaranno oo ah in aan marka u horraysa danahooda ka shaqaynayno waxaa muhiima markaa waa mudanayaalka baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya kulankii shageeka iyo kuweelada magaalada muqdisho xaqiiqada tatayo xildhibaanada xiligan jidka la fadaayo ka kadhiyan waxba kama bedelayaan waa laga wada hadlaya waxaanu ku dagaalamaynay iyo waxay etoobiya ku doorto miiska waa la sulay iman marka wadahadal ma dhici doono iyo maxahay xaadin ambarnaydhan ka yehnay dowla deegaanka soomaalida etoobiya heeranta leeg marahaya jabhaddii libati oo nelefa yeeyone xukuumadduus hoggaamiyahay abiy axmed
si qalcin ma ee fanaaniinta golaada ka shaqeeya haye hadduu way roorohay fanaan kasrooroy abwaan kasrooroy may isuubyoy hadda hili olona bidhaawde olonahaas bidhaawdow in wanaag laka dhammaayo wal farha kubaa yakutagoo ay abwaanka fanaan kasiyo yala rooroy
maalinta abwaaniinta soomaaliyeed ose wiin geekalanka xusi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka iyo dhagaystayaalku ku bogooda doontaan ku yaallo geedkaa hoostiisaan ahaa xafiiska rasmiga ee madaxweynaha halkaas ayuunu ahaa geedkaasi geedka golaha wasiirada ay ku shiriyeen uma malaynayo maamul ka bilaabay geed hoostiisa maamul ahaan inay jirto
maamulka muddadu ku yar lamada bilood usaan heerti selaaka aasaasi heeranta le'eka mari aasaasa kiishay walyaaba seahay walyaabaginka horreeya qobaden warbixin dheer waraysiiyan iyo taabadaasa iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda qodobadaas iyone qodobo kaleba aan diyaar garooba markale dhegeystayaal qiimayoonee qadarinta lahaw ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhaba barnaamijka waliba siina dareersi doonaan oo bishaar mayo mukhtaar suldaanka dhanka farsamada mixarkiona makiinada waliba infadhiye maxamuud gaabshaa qodobkan koreeya barnaamijka waliba usaya dhegeystayaale maamulkuus hogaamiyo shariif xasan sheekiidin muddo waliba iyadan ku hirsanta ee ku yar lixdan maalmood iyo ornata toyo baydhabo xarunta kumeeldeerka iyadan ee tadlaku dareemahaya doorasho eed saansaanti eh iyo-ona ha qulqulahaya musharaxiin eedan fara badan dadka maamulka gadaalaha kukubiiray dadkii awil halla jaan qaaday islamarkaasaytan hilmaami xasuustay maamulka sadilaaka aasaasi dadkii baydhabo roogeen laakiinse maamulka warnabiyonin hayna qaabkalahan aasaasi keliya iyo dheegan maamul sada gobol leerow shariifasan madabiine kuegi iyo dhasane dheegan selaaka aasaasi maxamed xasan fiqi waliba usayaa wasiirka wasaaradda beero iyone waraabka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waan waliba xiligan usayaa kusamaga madawiinaga xelka kiishay dhammaaday weliba uuse ku hadlaya xanaankii lahabmari maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulkan koonfur galbeed runtii asaasidiisii iyo dhidib uaadis dhidib u-aasistiisii waxaa lagala kulmay dhibaatooyin aada u badan wuxuu soo maray maamulkaani isqaqabsi badan isjiid badan kadib wadahadallo dheer iyo isu tanaasul badan oo dhacay waxaa suuragal u noqotay ummaddan inay isku raacaan dhismaha maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed dhismihiisii ugu horreeyey habka lagu dhisay iyo hanaanka lagu dhisay wuxuu ahaa mid daah furan oo ay ka qayb galeen bulshada saddexda gobol ka soo jeeda waxaana nasiib u yeeshtay inuu madaxweyne ka noqdo madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan dhismaha dowladda markii la dhisay oo madaxweynaha la doortay ma aysan dhicin markiiba in dowladdii xukuumaddii la magacaabo sabab jiray aaweed waxaa jiray muxuu ahaa dib u heshisiin baa socotay waxaa suuragal noqotay markiiba laakiin in la magacaabo siduu sharcigu qabo ilaa afar wasaaradood oo ay ka mid ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka afartaa wasiir ayaa waxaad moodaa inay muddo ay dowlad ahaan shaqaynaya iyagoo kaashanaya maamulada gobolada iyo degmooyinka kadib dib u heshiisiin dhammaystiran markay dhacdayna madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay golihii wasiirada taariikh markii dib loo fiiriyo soomaali iyo ajnabiba meesha nalagu magacaabay ee aan ku dhaaranay iyo meesha dowladda lagu dhisay markaad dib u fiiriso wuxuu ahaa guri baraaka ah oo geed ku yaallo geedkaa hoostiisaana ahaa xafiiska rasmiga ee madaxweynaha halkaas ayuuna ahaa geedkaasi geedka golaha wasiirada ay ku shiriyeen uma malaynaya maamul ka bilaabay geed hoostiisa maamul ahaan inay jirto maamulka noocaa ku bilaabmay waad qiyaasi kartaa wuxuu la kulmi karo dhibaatooyin badan iyo carqalado badan uu la kulmi karaa waxaa suuragal noqotay iskaashiga iyo dadaalka dowladda iyo muxuu ahaa shacabkii oo dowladd aada ugu baahnaa in aan isku dayno inaan tallaabooyin badan qaadno tallaabooyinka dowladdan ay qaaday waxaa ugu horreeyay horta waad ogtahay waddankan annaga dastuurkeenna iyo dowladdeenna halkudhigeeda waxa uu yahay number one amniga number two amni number three amni taasoo aan ola jeednay ka hortagga nimankan argagixisada ah ee al-shabaab taasi ayaa micnaha horta saldhig aan ka dhiganay markiiba dowladda waxay ku dhaqaaqday iyadoo aanan haysan waad og tahay dowladdii oon weli la dhamaystirin dhismaheedii golihii wasiirada weli la dhamaystirin aada og tahay in gurigii dowladda lagu asaasay ee aan kuu sheegayay ee gurigi yar ahaa ee geedka hoostiis ahaa inay al-shabaab ku soo weerareen madaxweynaha iyo golihii wasiirada ee meesha joogay waad og tahay markaasi shan iyo toban cishaan jirnay marka dowladdu waxay go-aansatay in nimankaa lala dagaalamo dadkana laga dulqaado tallaabooyinka ugu horreeyan qaadna waxay tahay cilaaqaadkaan samayna dibadaha dhaqdhaqaaqaan samayn waxaa ugu horreysay in la go-aamiyey degmo kasta oo ka tirsan maamulkan koonfur galbeed in laga sameeyo saddex boqol oo ciidan oo loo yaqaano ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ciidankaasi way noo suura gashay degmo kasta waa laga dhisay marka laga reebo gobolka shabeellaha hoose oo runtii carqalado badan oo isugu jira ku dhawaanshaha muqdisho oo cilad nagu ahayd iyo dagaal beeleedyo markaasi aada uga socday gobolkaasi waxay noo saamixi waayeen inaan arrintii deg deg ciidamadii loogu sameeyo laakiin meeshii ugu horreysay ama tallaabadii ugu horreysay uu madaxweynaha iyo xukuumadda isku dayaan waxay ahayd in gogo la dhigo afgooye shir in lagu qabto kadibna muddo in golo wasiiro oo aniga aan hogaaminayay inaan tagno degmada marka aan dib u heshiisiin samayno dadkii isku soo celinno wada hadal galno nabadii deegaanka caada aan ku soo celinno taasna aan ku casunnay madaxweynaha inuu booqasho ku yimaado waxayna noqotay gobolkii ugu horreeyey uu madaxweynaha booqashada ku tago ay ahayd kadibna nasiib darro waxaa dhacday in dagaaladii ay meeshooda kasii socdeen markii aan dib oga soo laabanay kadib waxaa la isku dayey in la sameeyo ciidamo boolis baa sameynay oo aada u tiro badan oo gacan ay naga siiyeen international communitiga gaar ahaan dowladda ingiriiska iyo muxuu ahaa tababarkan ay bixinaysay dowladda talyaaniga ciidamo boolis ah oo ilaa lix boqol ah ayaa loo soo tababaray saddexda gobol gobol kastaba laba boqol laakiin way suurageli weyda haddana nimankii noo soo tababaray waxay ku adkaysteen in horta magaalo madaxda ciidanka amniga la adkeeyo lixda boqol oo ciidanna ay xarun u ahaato magaalada baydhabo tii ciidankaas waxay kusoo tababarteen jabuuti runtiina amniga sugan aada ujeeda maanta waa ciidamadii tababarkaas soo qaato localka ah booliska iyo ciidamadii federaalka ka tirsanaa iyo taliyaashooda iyo iyagoo iskaashanayo ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed ayaa micnaa waxay noo suura gashay amniga goobo badan oo ka tirsan degmooyinka inta badan degmooyinka oo idil baa iraado marka laga reebo degmada ee, muxuu ahaa tiyeglow iyo ee, degmada sablaale qayb ka mid marka laga reebo inta kale waxaa ka arrimiya maamulka koonfur galbeed waxaa jooga waa guddoomiyaashii taliyaashii jooga waa taliyaashii annaga aan magacawnay ee, laakiin dhibaatada jirto dowladda federaalka iyo annaga iyo caalamka inta badan aan u bandhigin waxaa ka mid ah degmooyinkii isku socodkooda inay nimankaa nabadiidka ah ay diideen laakiin meel kasta ay noqotay in diyaarad lagu tago laakiin xukunka maamulka koonfur galbeed waxaan ku guulaystay inaan ku faafino shacabka aan gaarsiino ilaa iyo tuulo in la gaarsiiyo oo degmo kastaba maanta maamul uu ka dhisan yahay gobolka ambay ha noqoto bakool ha noqoto shabeellaha hoose ha noqoto intuba ilaa baraabo ilaa iyo ceelbad inta udhexayso way joogaan waxaa lagu guulaystay oo kale adeegyadii caadiga ahaa ee bulshada in la gaarsiiyo sida beerahoo kale isku duwayaasha in la magacaabo degmooyinka ee micnaha in la magacaabo isku duwayaashii dowladaha hoose in la magacaabo muxuu ahaa ee ma- maamulkii maaliyadda ee dadkii wakiilka ahaa in la magacaabo isku duwayaashii xaalad xoolaha wax kasta oo wasiir kastaba inuu isku dayo inuu degmooyinka gaarsiiyo howlihii in la gaarsiiyo Ee, intaa markaan kasoo gudbo ee, horumarka la sameeyey waxaa ka mid ah dhismooyinka aada u tirada badan lahood magaalada baydhabo waxaa laga yaabaa haddaad afar sano kahor imaan lahayd sida maanta ay tahay aaday uga bedelan tahay hadday noqon lahayd dhismaha shacabka ay qabsadeen haddii ay noqon lahayd laamiyada la sameeyey haddii ay noqon lahayd dhismaha stationka booliska ah ee degmadan baydhaba haddii ay noqon lahayd taliska quruxda badan leh ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee magaaladan laga dhex dhisay iyo muxuu ahaa xarumaha caafimaad iyo xarumaha ee, waxbarasho iyo xarumaha ee, beeraha ee, ama iskaashitooyin ha noqdaano ama ha noqdaano beeradeeda yaryar gacan gacanta ay ka heleen dowladda magaceeda ay ku heleen oo ah in abuur loo qeybiyo deer kasta gu kasta in abuur loo qeybiyo xoolaha talaal inay helaan oo wasaaradda xalaan xoolaha ay kaalintaas qaadato shacabkii caafimaadkooda maanta inaan nahay caafimaad ahaan inaan haysano dhowr isbitaalo oo micnaha dadka aada loogu daryeelo degmooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa adeega caafimaadka inay aada ugu liitaan laakiin waxa dhibaatada ku haya dadka in caafimaad la gaarsiiyo inta badan waa nimanka nabadiidka ah Ee, waxyaalaha soo maray maamulkan waxaa ka mid ah abaaro aada isa laba jeer iska soo dabaxigsaday oo aada u xoog badnaa oo abuuray barakac xoog leh maanta waxaan u malaynayaa magaaladan baydhabo waxaa joogta laba boqol abaartii dhacday laba kun iyo kow iyo tobanku waad ogtahay ummadda dhan waxay ku wada qaxday muqdisho tii ay dowladda turkiga noo soo gurban jirta waay laakiin abaartii ugu dambaysay oo mid aada u culus ahayd oo lix iyo tobankii toddoba iyo tobankii ahayd waxaan aada dowladdan ay ugu dadaashay dadkii markay tulooyin ka soo qaxeen xoolihii ka dhammaadeen dadkii ay dhammaanayaan dowladdaani iyada oon macaawino dibad helin federaalna aanan ka helin ayaan isku tashanay guddi waxaan samaynay oo abaaraha guddigaas abaaraha waxay ku guulaysteen inaan annaga golaha wasiirada iska bilowno ee inaan micnaha ee, wax iska aruurino inaan ganacsatadeenna bariiska xoolaha ka soo qaadno aan suuragal ay noo noqoto abaar lagu baaba'aa lala kulmi jiray hal qof oo abaartaasi u dhintay dadkii halkaan aan keennay inaysan jirin inaan ku dadaalnay wasaaradaha gargaarka ha noqoto caafimaadka ha noqoto ha noqdaano wasaaradda dib u dejinta ha noqoto in lagu dadaalay dadkaasi us- gobolka iyo degmada ha noqdaano laba boqol iyo toddobaatan qoys ayaa maanta ku soo kordhay magaaladan waxay heleen guryo qaarkood in loo dhiso waxay heleen soolaro qaarkood waxaa u suura gashay inay business noqdaanba oo la dejiyo oy kaalmeeyaan hay-adaha caalamiga loo barayo arrimahaasoo dhan dadkaas umaysan suuragal lahayn hadduusan dhisnaan lahayn maamulkaani laakiin eh, qof qabiil ah ama qof degmo jooga ama qof gobol jooga cidna ma tacakuleynayso wax waa laisku tacakuleeya waa magaca dowladeed ummaddaas intaasi ku heshay abaarihii dhacay waa la socotaan waxaan ku guulaysanay meesha ugu xoog badan inay waxaad ku garan kartaa waxaa booqasho ku yimid jimciyadda kurmaha ka dhexaysa ninka ugu sarreeyey waxaan u malaynaya magaala madaxda soomaaliya waa muqdisho airbortku da- sa- sa- daqiiqada joogay laakiin meeshuu usoo gudbay uu uu dadkii arkay indhihiisa uu saaray oo uu la kulmay waxay ahayd degmadan baydhabo ay ahayd taasna waxay noo suura gelisay caalamka oo dhan inuu xoog soo saaro ee macnaha ee dadkaas sidii loo taculeen lahaa kumaanan ekaanin baydhabo oo keliya waxaan samaynay guddi wax alla wixii caawina soo gaaray inaan gaarsiino boqol inaan wafdi u dirno guddi oo wasiir inaan u dirno shabeellaha hoose inaan u dirno raashinka inaan anaga iibino dadkan anaga aan u qaybinaan gaarsiinay marka eh, daryeelka dawladda iyo horumarka ay qabatay eh, ma aha shay yar aan kusoo koobi karno barnaamij iyo qaybta lamaad ee waraysigaasaytina kolkoo dhow ku dhuugunsoy idaacadda warsan
horseed international hosbital
hoolan horaana
tegihanraab harun caafimaado hagaagsan lankiito wanaag hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hosbital hawraar daawo la'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaaladan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka foolanka heeldheer haruntiyo ku hoolgalaayan horseed international hosbital haruntii helowshe linhilow sanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hosbital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh harunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta shala eh dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaadin dhakhtarka hindho dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka
weli barnaamijka ka guda jarnay dhegaystayaal ee qodobka kale weliba uusan hinsiiyeye xildhibaanada dowladda dhexe ee soomaaliya aqalka hoose waliba iyo magaalada muqdisho kulun iyo kakuwaaladana geeka iyo kukudoodane qodobo eed xasaasine qaar kumida xildhibaanada waliba siwiin iyo weerarana xukuumadda xasan cali khayre iyo ona kuku hadalen arrimooyinka amniga qaarka kale iyo hasin hireen waliba iyo haane dhegaystayaal haana iyo siwiin iyo naftatiidaba inis lafaguren islamarkaasaytan iyo isaranba inta lakin xisaabina kahor isa xisaabi doodatan yan dhiiday golaha xildhibaanada dhatatiidiyo isla xisaabtanka gaar ahaan amniga dalka marka laga doodayo waa in lagu saleeyo halbeed wuxuu leeyahay hay- shaqo kasta oo la xis- la xisxisaabinayo waxay leedahay cabir shaqo aan cabir lahayn oo aan saldhig lahayn oo aan qorshihii qaranka ee amniga ee qaranka soomaaliyeed lahayn aan lagu salaynayn oo aan ku salaysnayn warbixin guddiyada difaaca iyo amniga ay keeneen oo golaha shacabka la hor keenay waxay noqonaysaa shactaro baarlamaanka golaha shacabka soomaaliyeed ma- lama gudboona inay wakhtigooda ku lumiyaan wax aan saldhig lahayn oo aan warbixin la hor keeno ku salaysnayn oo shaqo guddiyadii ku shaqada lahaa soo qabteen aan ku salaysnayn in wakhtigooda lagu lumiyo waxay noqonaysaa nasiib darro iyo saacado aad u tiro badan oo golaha shacabka laga lumiyo mudane guddoomiye waxaan bogaadinayaa sida dulqaadka badan ee saaxiibaday ay dooda uga qayb qaateen waxaan si soo jeedinayaa in fursad la siiyo guddiyada ku shaqada leh F- guddiyadaasi waxay ka soo shaqayn karaan amniga dalka waxay la kulmi karaan hay-adaha ay la shaqeeyaan oo counter partiga u ah waxay la kulmi karaan taliyayaasha waxay la kulmi karaan wasiirada ku shaqada leh waxay la la kulmi karaan ayagoo isticmaalaya qorshihii xukuumadda iyo golaha eh, guddiga amniga qaranka soomaaliyeed ee aan halkan ku ansixinay sanad ka hor iyagoo isticmaalaya oo qodob-qodob u eegaya ayay waxay go-aan ka gaari karaan inaan gaabinay iyo inaanan gaabin wixii intaa ka soo hara ee aan halkan uga doodno waxay noqonayaan falaaqayn golaha shacabka soomaaliyeed ka dhacda mudane guddoomiye cadowga aan la dagaalayno waa cadow ummadda soomaaliyeed ay la soo dagaalaysay muddo dheer dagaalka aan ku hayno aan- aan- ay nagu hayaan shabaabku wuxuu socdaa muddo dheer waxaan xasuustaa dowladdii tan ka horreysay ee aan anigu shaqaalaha ka ahaa madaxtooyada qaranka soomaaliyeed siddeed iyo tobankii bilood ee ugu horreysay waxaa la galay madaxtooyada qaranka soomaaliyeed anaa anigu shaqaale ka ah markaasaa madaxweynihii bankar la geliyey mudane guddoomiye dowladdii tan ka horreysay hay-adda garsoorka oo hay-adda dalka ugu muhiimsan ah ayaa kooxaha nabaddiidka ahi galeen asaa gud- eh, guddoomiyihii maxkamadda sare waxaa jaranjar looga riday daaqadda asaa laga saaray asagoo dhabicaaya mudarabada shacabka oo aan hadda ka doodayno oo aan hadda hor fadhino ayaa halkan dariiqaa laga soo galay markaasaa gadaal laga saaray muwara guddoomiye isla xisaabtanku waa waajib waa dastuuri wuxuu waafaqsan yahay dastuurka dalka wuxuu waafaqsan yahay horaasaadka dalaha shacabka ku shaqeeyo waxaa isaga lama maarmaan ah inuu ku fadhiyo oo ku salaysan yahay ee nidaamka sharciga ah oo lagu wada shaqeeyo awoodda cadowgu guddigu haddii ay shaqeeyaan oo guddiga amniga iyo guddiga cadaaladda fadhiistaan ee ay arrimaha amniga u eegaan iyagoo eegaya qorshaha qaranka ee amniga iyo qorshihii xukuumadda waxay ogaan karaan awoodda cadowga meesha ay marayso waxay ogaan ka- waxay ogaan karaan de- deganaanshaha xasiloonida dalka waxay ogaan karaan khatarta cadowga oo qaraxyada iyo nambarka qaraxyada intuu leegyahay waxay ogaan karaan guud ahaan xasiloonida dalka halkan golaha shacabka lasoo galay wuxuu ahaa asagoo taliyaha nabad sugidda ah ayaa maxkamadda qaranka eh, maxkamadda garsoorka maxkamadda sare ee dalka ayaa lasoo galay isagoo asagu taliyaha nabad sugidda ah ayaa maxta- madaxtooyadii jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed lasoo galay inna adaygiisa halkaan intuu soo istaagay ayuu wuxuu leeyahay eh, xildhibaan baa la dhaawacay waxaa isweydiin mudan golaha shacabka ee aan halkaan maanta fadhino sideed iyo toban bilood golaha shacabka markuu shaqaynayay saddex iyo toban ka mida waa dhinteen maanta nasiib wanaag xildhibaankii ugu horreeyey ayaa weliba si mudana guddoomiye si aan usii wadanno kulankeena islamarkaana aan uga faa'iidaysano waktiga waxaan rajaynayaa inaan isdulqaadan doono ee, waxa aan ku hadlaynana haddii aysan xaqiiq ku fadhin waktiga iyo xogtaba waa waan ogaan doonaa waxaan rajaynayaa doodeenu inay noqoto dood caafimaad qabta waxaan rajaynayaa dulqaadku inuu laga maarmaan yahay markii golaha shacabka la joogo oo afkaarta kala duwan la wadaagayo waxyaalaha ugu muhiimsan ee xu- ee xildhibaanada laga rabo waxay tahay korjo- korjoogtaynta iyo la xisaabtanka xukuumadda laakiin dhanka kale waa inaan ogaanaa annaga lafteenna xisaabtan ayaa noo yaalla shacabka aan matalaynay shacabka na soo doortay waxay naga sugayaan ayagana inay nala xisaabtamaan marka waxaa loo baahan yahay in aan annaga aan naga xisaabin annaga lafteenna inaan xisaabino nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xisaabta xaggee ka bilaabanaysaa mahal dhinac baa maxaan annaga isu xisaabiweynaa annaga lafteenna maxaan doonaan doorashooyinkeenna annaga lafteenna amni uga qayb qaadan weyn yaa loo diiday inaan tagno yaa diiday inaan tuutaa qaadano o dalka difaacno mar haddaan nidhi amnigu waa danta guud waa waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan ka qayb qaadano sidaa darteed mudana guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaa loo baahan yahay in aanan shacabka soomaaliyeed aan la marin habaabin waxaan u baahannahay shacabka na soo doortay oo aan magacooda ku matalayna halkan in aan ka run sheegno dhaartii aan ku dhaaranno oo ah in aan marka u horrayso danahooda ka shaqaynayno waxaa muhiima marka intaanan ka hadlin oo aanan ka hadlin leadershipka iyo iyo hoggaanka aanan ka hadlin annaga inaan ka hadalno horta maxaan u qabanay maxaan deegaan doorashooyinkeeda ku celinay waxaa fiicnaan lahayd in sidaa dunida hormartay maanta in lasoo saaro qiimayn qof walbo xildhibaano halkan fadhiya waxa uu deegaan doorashadiisa ka qabtay iyo waxa uu soo soo- soo kordhiyey maanta ummadda soomaaliyeed waxaa fiicnaan lahayd inay ogaadaan xaqiiqda ka jirta laakiin fulaxantisma mooda annagana waan is ognahay haddaan xildhibaano nahay shacabkana waan la ogyihiin waxa aan dib ugu celina dadkana soo doortay ekada waxay isu bedeshaa four bointy five annaga reeheeda lah waxaa weeye annagaa taliyaha iska leh annaga reeheedana taliyaheer baa nalaga qaaday intaasna waxa hormuud ah waxa weeye waa annaga xildhibaanada ah waxaa loo baahan yahay mudanayaal iyo marwooyin inaan marka hore ka fakarno inaan u madax banayno amniga dalka dadka mas-uuliyaddiisa iska leh haddaan rabno inaad dhal- dhaliishaan amniga haddii la rabo in wax laga qabto waa inay ka bilaabataa marka ugu horrayso annaga inaan amniga aan faraha kala baxno oo dadka aan u idmanay fursad fiican u siino ay go-aankaga gaaraan qofka u qalma xilka iyo qofka khibraddiisa iska leh waxaan leeyahay een, xukuumadda federaalka runtii aragtidii ay noola timid oo ahayd lix bilood inay wax uga qabtaan amniga waddanka maantay iyadoo la marayo sanad iyo siddeed bilood iyadoo la marayo inaysan jirinin xataa istaraatiijiye cad oo amniga ku saabsan oo la yidhaahda garafkeedu boqolkiiba shanuu qaaday tanow qaaday labaatanow qaaday soddonu ku socdaa in la yidhaahdo inaysan jirin aan u malaynayaa marka walaalaha difaacaya waxaan leeyahay amni aad difaacdaa ma yaallaane aragtida guud ee amniga aan isla wajahno madaxda xukuumadda waxaan leeyahay waad ku fashalanteen amnigii waddanka waad ku fashalanteen siyaasaddii isku xirka dowlad goboleedyada waad ku fashalanteen kalsoonidii iyo maaragtay sumcaddii aad ku dhex lahaydeen shacabka ay fadhoweyne shacabku iyaga ayaa isxiqaamay iyagaa meel kasta istaagay iyagaa muxuu ahaayey askarta qoryaha la qabsanayo ridarhaa cabsi ma aysan jirinin laga cabsanayo shabaab cabsi ma aysan jirinin askarta laga cabsanayo ma aysan jirinin maantana waxaa la marayaa inaad qof hadashaa ma aysan jirinin ma koraan u soconnay mise hoosaan u soconnay way caddahay waxa meesha aan joogno way caddahay waxaa la marayaa xilli runtii aan qofna isa maaragtay ku dhiiro karin ina xataa erey tiraa wasiirada iyo muxuu ahaayey golaha xukuumadda waxaan leeyahay runtii waan ka xumahay inaan shaqadiina laydin dayn waan ka xumahay waan ognahay inaysan jirinin qof shaqadiisa xor u ah waan ognahay inaysan jirinin muxuu ahaayey qof aragtidiisa ku shaqeeya inaysan jirinin waxaan leeyahay qofku haddii shaqadiisa lagu farageliyo sidii wasiiradii maaragtay marin qaasim oo kaleeto shaqada istaqaalo iska geeya waxaa tirahdaa anuu shaqadaa waa weli waaye cid kale oo iiga habboon ama cid kale oo maaragtay weli kale waxaan la yaabanahay oo runtii wax laga yaxyaha ah amniga intaa soo maray fourteen octoobar ku qofood oo dhimatay inaysan jirinin qof loo cabsanay iyo qof iscabsanay midna aysan jirinin lixdii bilood oo hadda lasoo dhaafay waxay ku dhow dahay tirada qaraxyada konton ay ku dhow dahay dadka asistinationka lagu dirana waxay ku dhow dahay laba boqol iyo konton qofood amniga aan ka sheekaynanaa muxuu noqonayaa ma wuxuu noqonayaa mid shacabka macnihii looga sheekeeyo twitterka iyo muxuu ahaaye facebook iyo social media waxaa loo baahanyaa istiraatijiyad cad oo la dhihi karo waxaana la qabtay magaalo hebla la qabtay macnihii waxaana la abuuray war war haddii aynan idiin bilownayn ama aadan aqoonina istiraatiijiyada amniga dad khubaraha raadsada idinkala taliya annagu waxaan kaga fadhinaa shaqadaan idin idmadan kaga fadhinaa waan kaga xisaabtamaynaa insha allahu tacaala
madaxweynaha jamhuuriyadda hadday federaalka soomaaliya wali ka fashilmay dhindhigii cadaaladda ka fashilmay adduunyada way leeray cadaalad laan walba madal er koran cadaalada bani aadamka ilaahayna horeen sheegay walilqisaasun hayaatun ale hayaatada wali kusugantaa qisaas imase langla deli imase shabaabda haqoobadoo hay ciidamadii oo maxkamadii galabka sidi xukuma hay maalaga dhigili xukuma hay laakiin wala sahiya la dilo aragdeena ma jaran madaxweyne waa lama dila eryorto sawal ku wadayso madayko tan kale amniga magaalada meelaad ku nool ilaahay markii horma hormarisay amnigaa hormarisay kudibna walila aamaa hormarisa haadaa baladan aaminan adhad haadaa baladan aamina mudane gudoomiye waliha jeediye laakiin dalkaanka sareey oo madaxweynaha dalkahay oo dalkuusanka sareey waligada ka fashilmi ini arday isku tanaasul oo asraagseen shay liindhisa arday madaxweyne kale iyo arday xukuumad kale liindhisa madaxweyne ka fashil miyaa qabaan dowladda soomaaliya hal xildhibaan baa la diriraya ilaah baan idinku dhaarshay baroomaa loo qaadanaya waa loo dhacaya hal wixii- maxaa la dhahaa siyaasiya hadlaya waa lagu duulayaa marka waxaan leeyahay madaxweyne sartu meesha ay ka quruntay waa madaxweyne farmaajo aakhire iyo adduun laba sanaa kuu hartay tii aakhirana way kuu dhiman tahay xasan shiikoo shalay meesha fadhiya waa ka tegey maa soomaalida ragga oo dhan anu waxaan ku eedaynayaa ninkii wasiir loo dhiiba hadda wasiirada wada aftahanka ahaa oo wada khatarta ahaa nin walba wuu dhuumanayaa saasuu leeyahay ani waxaan idin leeyahay madaxweyne u soo istaag geesinimadii iyo shalaytaa inta ka akhrinaysay iyo mawduucii quruxda badnaa bale kaa jeedisay ma aan ogine amniga aduu gacanta ku qabo waxyaalaha waaweyn amni gudaryada kenya waxaa ka mid a sarrayntii sharciga oo muddadaa ay hadda xukuumaddani joogtay si isdabajooga loogu tumanayay sharcigaoo lagu tuntaa waxay keentaa amni darro ballaadan waxaa ka mid a sharciga lagu tumanayay in maanta sa- waa ogtiina dowladdu waxay ka kooban tahay saddex waaxood oo kala madax bannaan saddexda waaxoodba faragelin joogtaa bay xukuumaddu ku haysay oo ay shaqadoodii ka qabsan kari waayeen maydles waxaa ugu dambeeyey kaalasiisida waxaa ugu dambeysay maxakamadda sare waynu ognahay sida xukaamta faragelinta joogtada ah loogu hayo ee maxkamaddii sare looga qaaday ee, guddoomiyaha maxkamadda sare sifo aan sharci ahayn si sharci darro ah looga wareejiyey xilkii oo aan laba cadhaysu weydiin waxaynu ka warhaynaa baarlamaankeennan aynu hadda joogno eh, sida la rabay in dastuurka loogu tunto iyada oo laga leeyahay ujeedooyin yaryar ama dana siyaasadeed oo gaaban oo aad caato
صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر أولمبيك مول وحنيني سيستمر وبلادي halow aatikow weliba welase harooran arweesowgiinku koydba khasaalado dharkiyownay mayba kiingadfaday ii firinjiteerku biyo kuguba bisito kiingadfaday hoo urku taallagay adfadaasa olombik moolley jeey yee i anfacday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad arag daba waa la siisada un lahayn ya alla ilahe amuushaday ku obsoy habahaagalgaad ha takjee ibri ii ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halma eh afteen i mogdana isku halma eh aaran isku dungawadhii isha baharka hee alafoo adlata iyaanfayla dhalatiiba ariir ii lanwiinku ajabi olombik mool ha kula besoy isgowka ay liyaabo olombik atari barfuun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma ku dhoma arigii laymiingarohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka labasadaaw isku joogsha i aadishe ugaase i malaage ulmaada i aaqiliinta lebaskii usudi jareen i shoobing isqabshay ankaseeda walaalayaal olombik mool alaabta olombik mool yaalla howal yar siingu abtiinina dhinnaga dharka megelka sada surwaal ayino iyo yari wiin ma awiisi imaamada shaarar i jaakadahaani adajeelayti ee dharka sboortiska oo sed ee ii baloonishay dhinaga shoobinka shaambooyin shishal doran kareemayaal i saliid neevi fift geedka oliba yadaka beegan ay tahay maalinta abwaaniinta soomaaliyeed ee tumiyanay sagaalka balla sagaalaad sannad walba guud ahaanba soomaaliya la kaxusaay magaalada baydhabo iyo munaasabadtaasay jilamada iyana sawiin lahan qaban qaabiyeedan kudhidi abwaan aanjeex abwaan balwadiid abwaan faarax xuseen xaaji abwaan werow iyona abwaaniin kale yomeelasaytiyo ku hadleen iyona gebyahaantiyo biyohayan haanayola fagureen ahmiyadiyoleen abwaaniinta heeligii la aasaasi faarax xuseen xaaji abwaan werow yahay koosino ku warbi
abwaaninta soomaaliyeed meel kastiyo joogaan gudaa i daleela waynaha hambali intii noolna ilaahay ee doosiya sharafxani ka noolaada ilaahay kuwala cibrila cibaado suuban aan ku joogee intii dhimatana ilaahay dimba dhaafa jannadii firdowsa ilaahay ku waraabiyan lahaa ee fanaaniinta ama abwaan haddii ba leer eegaa taariikhdiisan dheerta ma ee abwaan dadka haddii aan qaatan casriga darbiiley ma eh abwaaninta waxay ku bilaawadeena baadiyaha ku bilaawada anfiirsida hees kasta oo la tumaaw way ka saabsanyaa dheelimaridii la dheeli jiray ama weeraro ama tabadoyin ama dhaantoyin ama nuuga way la eri jiray ama yacni ee hiyaado sidii leeyo kulli dhelay la dheeli jiray leeyo november ee way yareeyaan haatee ee eesku ama soo kuway bakoolka amaanaay geedka waa haddaada fiirino waa bagow iga dheeraatay oo kale ow maanaa mayliga caalamkana ma ere ama yurub ma ere characteristic macna fanka way soo dayay bokis zaamba iyo buuba iyo characteristic iyagoodan shalbayay roob yacan shalbaye industry marka ee tan tarabiisinka waa dhibadana taanki la faaga haddaad fiiriso inuu geedaan leeyay matala sidoo baneysho saygalo sararka wada dheer dheer marka tarabiisin hada ramay bidanta Yushay maadyana barashooda kafarahay bartaaraatiisiwa macnakeena kulli meelaha ku qoy marka abwaanidta inta ha ku bilaawdo asalcaan baa dib u qoy laakiin bankan casriga eh intee hameeteen soomaaliya ama hadeen bantameeyihii bantameeyihii umusii hor bantameeyihii way jari jiray dhallinyaro oo xamar banaadiri iyo iska jaraan dhallinyaro kale yacni soomaaliyan kale oo bildaamoon kale ku qooye oo gabaray maxamed jaamac joof iyo aweys buuku axmed naaki laakiin la odhan jiray qaasim hanuune sidoo badaniin baqimadan ilaahay naxariisa stephen iyo gordaay banaadir ahaas kasoo bilaayeen masalanba dadkumeeyihii heesastii dadkii hoosan haytay heeskii axmed naajid aadaay ayisbuuku aliindiga waaye aliindi waana abwaabka uu kuguur banaadir yahay laakiin suuqiyahay haayi dahabiinee uuguma doortahaye dalka nuuriyo idaahay soomaaliland soomaaliyana midafooy ay sheeg dhallinyaro oo la raayay ilmaxaaji dhagax oo yermani ah ayaa sheegeen afartameeyal tilmaame tabarna kumaaw tawba ka furay maradii oo soomaaliya ayuu xureedahay la kalan aad u tihidin cabdullaahi qarshiyahay abdiin heesaskii soomaalilan mayna quween lixdameeyihii way ku mid ahay madi soomaalilan ku caw adaasi mana tuuhiye oo soomaaliya hakan cadurmayna cidaala hormarku haayeen dadka bandiimakaas kuxumaayeen heeskii soo heeskii soo kuxoo dhahay halbaan lahaa oo adduunya halbaan lahaa oo hashii hororta la tegay oo haduu maraban sidaahu haymaayomaarawaa fansaanka culus oo xanuunbada iyagu ku yahay madan soomaaliya wuxuu uu siday fanka horta afgaaniinta way kuwaha maalin kasta kuu afgaaniinta macna fankan isan aragaasaan ay hadartiye ay hamaliye afwata hamaliye afgaan lan filosofiye ow lan fikiraaw lan mas'alta ku shaqeeyaaw معناه دولته وين شقياي محمد سأدبر مسألة أبوك شقياي يبقى غضب يجري مرت أبوك إلى دين الليل ويلها مظلمات أبوان ملكس أبوه الضب هم بل لها فنانين معناه ما يدعو إلى أن يقرأ هو أبوك والأو صحيح أه وعرفت أن تكتروا بيقول أنا بديل اسمه مفتس may hore inta inku hambaliyeeyey hafnidii oo ulallanaa oo aan ku warqabna ururka horumaryeed dhallinyarada oo aragto la era hoogaas oo hagaba qaabiya eeg inan maasunti hadalka ha yaraayo macnaha maynay hadaahi xafladda hooba dareer madiya gebagabeatinay walay hinkuri saabsan madaasali dhiibe may hinkuri hadalmay misla galaanisaahay koran shalkuleedi jalu qariye hadal hinkuru jalu qariye hinkuri meedi hadala hadalan dhama hadalanka dhama معناها هو انتي وراهم باقي انت اللي هنجيب من هذا هاي الا ناس دي والله والله انت مش جاي هو بكرتوك بلا رجعي ما متقارية لو هو بستمر يسجون الكلمة هم كريه هذا المساعي كرجال هم كريه شب شبرات السيارة وما أنا وصل هذا مارك معنا ما يبغى هو بس ما يسين لنا هو بس ما يسين لنا ورهرموت هذا إلا أي أمتين kudeeras heerka damboy kudeeratay iyo nay iskirinaan kudeeras say sin feegin hada singa waan sangan balay madana ku gidu abwaanada haddada alay dalka haddada alay dadka haddada alay diintu walbana waxa qaadalay wanaaga ku hadalaya hortalanki abwaan yaraa iskama soo aan aragaw ay inay aragnay ee sida abwaankana wiil oo ana naftay awdee abwaan anjaa sheegay may bu'aan fanaaniintana dadka sagaalka waan aragaaya sagaalkan ma ee fanaaniinta wanaaga ku shaqeeya haye hadduu way roorohay fanaan kasta roorohay abwaan kasta roorohay may istuubiyohay hadda hili olama bilaawde ololahaas bilaawdow in wanaag laka dhammaayo walfar ha ku baa yakutagoo ay agoon banaan dhafiyo yalla rooroa marka walaalayaalow eed eed aan mahadsantin khudbada sayinka dheeray adduunyama ogaanasana wal kasta walbarashi ogun wal kasta horumarsa walbarashi ogun kasteena waraabilka laanga may dhahay walmadibadaal waraabilka laanga weerar kastoo saqaana neef hoobas way bisarisoba ilkilaana gebidanka والمدينة كسنا بداية يا شيخ بنيون قالوا بكم من الأراه ورأيك لا أول المدينة ذاو معناه ما يلقى لو لو برش لا أول مهور مرياو هو ما تبينا لا يقول لا هي بنش مهور مريكم أقول ما تجعل على يرو ما دام جيت مسكيتان أته ما يقدر تارسين كسياي ورأقوانك ورأقوانك ورأقوانك ولا لك شهر مري الدنيا ده هو ده شر مراي تقلوبك كل تيري دايلوبك بوريهاي مراكبته بيوت قلوهايا ولا لك تيري أقوان واي هذه هذا أقوان أن أبيتين ولا هر مركز مديرس ونقوقوني ما يقدر تارسين أفنه هل كتدا لا يقوانك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته markaan oday taariikh yar oo ku saabsan golaha alwaanada soomaaliyeed inaan siin qormar golaha alwaanada soomaaliyeed madaagan aasaasi iyamay bahaayaan halfuliyaalka oo qoran boodon siiskii marga haytan goolay fariimo badan oo ay markaas bulshada u gudbiyayaan golaha alwaanada alwaanada soomaaliyeed iyamay bada aasaasay kumi sagaalkii bilo sagaalkii haadu kun sagaal bool sagaalkii siyeed runtii ana muhiim markaasay laakiin dadaha dadaalka hawada intaas hanyahanaysa maayo adduun hanuudyadaas hanaysa maayo xilligii la aasaasay mayba maskaxtiya lahaayeen bishii lahaayeen golaha adwaanadii la aasaasay lagdheerow adwaanirsi ruux maxmed oo markaas bishii lahaayeen inii la aasaasay golaha adwaanada soomaaliyeed kun sagaal kun sagaaligi oo siyeed mayna gudoomiyada weelaya golaha adwaanada soomaaliyeed markii la aasaasay mustafa sheekh cilmi laga bileero abwaa mustafa sheekh cilmi oo markaasi ku-xigeen cusub ahay abwaa yamyam hogaamiyaal badan yaha maray golaha abwaanada hogaanka lamaad miyaa mid ahaaye dhankii aasaas gisheeda lahaaye golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan xirsi duur maxamed yamar lamaad mid baan ahayday gudoomiye marka markaasi gudoomiye saddexaad waxaa ka waday ilaahi maxamed abshir facaadna guddoonka saddexaad mari guddoonka afaraad mayba maray maxamuud cabdulaahi ciise oo la gordowsan haddii waqtigan uu noqdo guddoonka shanaad iyo marahay oo markaasi sameeyey abwaan xirsi dhuux maxamed oo hayday dadka ku gishii lahayd iyo lahaa golaha abwaanada soomaaliyeed golaha alwaanada soomaaliyeed runtii oo ku xidhan aasaasi shaqeeyey maadaama wadankiisa bukur badan amari sanooyinkan shaqeyno hadda boorka mekanika qorayna sanad guuridii labaatanaad laakiin aan weero ahaantay sanad guuriday kowgado oo aan ku qeyb qaado waa sanad guuridii labaatanaad in badan bay ka qeyb qaadaya nabadeeyo iyoolay iliinkii is-adyoowka bulshada dadkeedii laguyoolay walaagasayo ku shaqeeya meel ku dhigaleen golaha alwaanada soomaaliyeed ee shirkii carta oo markaasi abwaano badan iskisadan sahal maxamis kumid ay madilam darasho kumid ay abashaay kumid ay badasho iyin abwaano markaasi ujeedaan oo marka be soomaaliya ka badanaaya ee dowlad iyo qaqayb kale magaati iyo qaqayb kale ee golaha abwaano soomaaliya qaarka wakiil ka ah oo koonfur galbeed isugu war badan may baahiyo misaareena nabadeeyo iyo deegaanada maadaama dad ay diil marfla dhulku koonfur galbeed dadkaasi ka guuleen bulsho kubsadaayeen ee usugu hadana digil marfla dadkiisba holaaqadeedii dagaalsiga ay ku dhahdiyeen abwaanada marka hoogi saarayeen sidii bulshada tambaraarajii faday sidii qabilaayada qabilaayadaasi walaasay lan xallii karo كان الله مسيء أبو عنجة أبو عبد الله قاسم بالوكيل مسلم قاسم خالد جعفر هي محمود حاج محمد ترش لدار بدر يسوع محمود حاج محمد ترش مبر تخصص ده إنه نبريو كاسيف شكا يي أس بدر يا مسوبي ويا مدد يقالون يولاوت يرافقوا كلذا inagisiyo waan abril waysanaa ifmadaaytay muxsin qaasim khaalid jaafar heesa kusuube oo markaasay isu dheeraay majliskada daamuuteen gudmaan biligiidiin dhatiin waalgalooban waay kashiika dhaalusheena oo kumadaay oo kusuube abdulcabdi cabdul qaasim belmadiin saasaad oo usul heesa kusuube قولوا إله قدره كرك يا كالاي يقدر والاي قال لي أي كالايا نكذبي ما يكم لا يتدار من الحمودي يوم كاسي تاسي مسكاكا كتير التدار يروح الكليان نبذيو كيوني salaam kudacda waliba intuu ku hadlaya fanayo dhaktuura dhammaan golaha abwaaniinta soomaaliyeed ee kasoodoona waliba laga horta bakoorna qolyo hambalyo ku bacda waliba fanayo ururka hodas waa urur tiimkeeni oo isu hormariyey tiimooyinka dhalinyaro soomaaliyeed adeerkii dhaqana isweydaayeen waliba isweydaayaana ururka hodas meesha awowka xafladan oo golaha abwaaniinta xafladda golaha abaalinta walaalaa maxamed awal waliba qayb u ahaa qanolada ka shaqeynaya himilooyinka dhalinyarada soomaaliyeed himilooyinkeedana qeybo kulanta fak iyo suugaanta waxyaabaha qonoqodana ee waliba qayb u ah waxbarashada fak iyo suugaanta sportiska wasuubada dhaliyareed qanolada ciyaarkana midwada iyo noqodan dadka kaasay isweydiyahay yawarada kuusaansi sameey inaheeda qayb ku eka abaalinta inaheeda qayb ku eka shaqadooda qabashadas urur uhadas deerkasta usubuuda cantooda ku aasaasiyey towgool oo kamid ee dowlada soomaaliya dee ku aasaasiyey dowladaas gobolka wadaha dalku soo dirhaya shan gobolka mid ayaa la soo waaye odayga soo dirhaya xafladda golaha abaaninta labaatan sano guurida haqiiqdii adeena xafladday marday oo adagada tuuray markaasi intaan anigooda qala doontee golaha abaaninta wixii ugu doona la dhisan haweenkii naasku imaadeen inay golaha abaaninta la aasaasay sida oo qayb waa taariikhyada qorafka
bilaha bati buuraha bilati beenrooras bootidi runwa binaanka koyti baahidi aafamaad oo bergolley haadi jarti wilishaliinku bogsadaana bulshay way ku barmoosay baydhaba isbeshaaliista hosbitaala kooy daawo boqorka gaba ilow busho ajalabaho unfulna bulshay daawayooshay wayinkooyi abaha kooya baydhaba isbeshaaliista hosbitaal tagtarka udura guud bulshooy diyaaru tagtarka bilaante bulshooy diyaaru tagtarka owlaade bulshooy diyaaru tagtarka galliima guud bulshooy diyaaru shaybaarka cudurro guud oo la kabaaray dhammaan dhiigaga iyo dhacaamada bani'aadanka kambuyuutare isbaalgallan kumid ayi artarasawn iyo walba kale busho la kabaaray wolotebukaanjiifka leyday walba qortooyo lindhisile adaka aalasa dhaliisiyowka iyo daawayowka bilaanta balaganya albaabshay onlayngu bariisihi hamiin amanbaad hambaahata haba koylay kabaaha gooyase embalaas buuba so roogdo baydhabo dhankiinka adeegas barasho caafimaad beeslaan ee bahbaha ahayna bulshooyinka kooya farmashi bariimo oho daawidiis lukushaalsheeni maraykan turki siiriya iyo masar baydhaba isbishaaliste beembeenka aaloy barbasoore ajaaniib ee boosyolinka seeday rigjaabshay hakabaaba iya meelisimbuuhana intii bukun iyo intii barasho caafimaad fadaasa bulshoy kooya ku faa'iidaysada bilicdiis iyo nadaafadiis baa hooba aada bogshay hagale bushuga berkodaawayaase bulshoy kooya ku faa'iidaysada baydhaba isbishaaliste hosbitaal baydhaba isbishaaliste hosbitaal iyo wayba usukayaale xaafadda towfiiq laanta lihaad isla markaasna ha ku horjeedka iskoolka wiin ee moodal walay faahfaahin teleefon lambaradiisin kula xiriirsan yawaybayo nagadaayana ebirli halseda labaatiyo shan soddoy shan siyeetun ebirli halseda labaatiyo shan soddoy shan siyeeti kow amaas teleefon lambarkanka dambeey ebirli halseda labaatiyo shan soddoy shan siyeeti lama ama iimailka baydhawa esbeshaaliste at gmail com haddaba bulshooy balantaana maybua baydhaba isbeshaaliste hosbitaal
dowla deegaanka soomaalida etoobiya xukuumadda hogaamiyo abiy axmed xaaladda tiidaya cakiranta madaxweynigii meelasaynti ku arab yahay yahay ko useen xelkolu kutuuri madaxweyne cusub yahay ko yenalang magdhawi welina yeedee tato etoobiya iyona guud ahaanba geeska afrika yeedanku dareerta saansaan nabadeed isla markaasaytina dowladooyinka isgalasnaayeen iyo wada heliyen sidastaas oo kaleed ilitariyana etoobiya soomaaliyana ilitariya ilitariyayana jabuuti jabuutiyana ilitariya dhammaantiyo hayanhaanayo wada ku dhexeeya khilaafi eed an hog badan sanadooyinkan ka dambeeyey jabhadda waana leef waliba yeedan hukuumadda ta jabhatooyinka fadhiismagan hay iliteria walow yeedahay tito iyo sawinyan ku horjeedi xukuumaddii isu hogaamiyay maxamuud cabdi cumar madaxweynahagii dowla deegaanka soomaalida etoobiya walina yointoyo kulamo lagaadadahayeen islamarkaasaytana siyaasadii tii hore waliyo ku bedelan taasoo iyada kaheedan in wada hadal miiska iyo la fadheedan xukuumadda is hogaamiya abiy axmed ee xukuumadda lankamaga dari xukuumadda nabada ee geeska afrika afhayeenka onlf iyo markaas isoo ku hadali ujeedooyinkii hore saas oo kaleed walaagiyo guud ee ku wada hadleen waanan qof soomiyey kulamadii weeladaya bismillahi raxmaan raxiim waa hadalada shalay bay dhaceen si fiican bayna gabagoboobeen waa hadallo hordhaxa bay ahaayeen si fiican baa laysoo afgartay waa hadallada kama dambaystaana waxay dhici doonaan muddo maalmaha gudahood yaa la yidhaahdo maalmo yar dabadood bay dhici doonaan weli ballan kama dambaysta lama qabanin marka si fiican baa laysoo afgartay waxyaabaha la isku afgartay ilaa hadda laysla meel dhigay maxaa ka mid ah fayene
waxaa laysku afgartay in asmaada hadalada ka dhacaan in muxuu ahaaye dhibaatadii soomaalida iyo etoobiya waxaysay nabad lagu xaliyo dadka soomaalida waxay doonayaan dagaalada iyo nabad dadkii hadal rasmi oo daacad looga dhigay in qodobadaas la wada hadli doonaan in lagu yimaado habkii lagu wada hadli lahaa loo yaadaa habka modalitiga ayaa lagu heshiiyey inuu asmaada ka dhacaan inay dhowr bay noqdaan inay wafdibaaranoo gudi degnika iyo gudi siyaasada isugu jira ay qolo walba soo diyaarsato arrimaha maaragtay doosishariska lagu heshiiyey
En, waan garta marka jamhadda ee wadahadalan yaan ku matalaya oo inka socda idinka
w- guddi baa jira eh, waxaa kaloo joogay xubno eh, ka eh, ka duwan guddiga hadalka oo guddiga fulinta ka tirsan xubnaha wada guddiga guddiga fulinta ka tirsan laakiin xubna guddoomiyihii iyo xubnaha kaleba way ku jireen Eh, eh, marka guddi sideed ah ayaa dalkii hore ka qayb galay marka dambena guddi saddexaa loo xisaaray oo xagga naga ah iyo xagga kale oo sanadii
En, waan gartay afayeene ee waxaa nugu maqaalaa in kulamo kale loo madalsan yahay ama lagu ballansan yahay marka ma la iclaamiyo kulamada xiga waktiga ay qabsoomi doonaan
waktiga weli lama qabanin laakiin waxaa la isku afgartay inay maalmo gudahood saxa ferberi shan beri ugu dhanaan isbuuc inayna ka badanin marka weli laakiin badan kama dambaysa lama qabanin marka retly inay ku dhici doonaan waan gartay wadahadalladan ka jabad ahaan maxay inka bedeli doonaan mowqifkii aad aaminsanayseen oo aad ku dagaalamayseen waxba kama bedelayaan waa laga wada hadlaya waxaanu ku dagaalamaynay iyo waxa ethiopia ku doonto miiska waa la sulay iman marka wada hadal ma dhici doono iyo maxay xaadin
Een, marka ee ku joodayna waa waxaan maawdana meesha way imanaya mhm. Een, waxaan kaa rabaa fayeene raje ee ma laga qabaa ama macquul ma noqon kartaa in ee, is-afgarad buuxda ama heshiis rasmi ay saxiidaan ee, mas-uuliyiinta jamaacadda awnalif iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka etoobiya
xajeysna baa laga qaada
Een, waan garta marka mar haddii heshiiskaasi la saxiido ee, ma la is oran karaa waxbay ka bedeli doontaa mowqifkii jamaacadda mar haddii heshiis la gaaray
mawqifkee oo kale
Mhm.
yacni heshiisku wuu wada rasmiga wadi doonaa heshiiska kaa dambayn doonaa waxaana muuqdaa eh, in waxyaabihii lagu kala duwanaan jiray la- la- la- laga heshiin karayo oo ay dowladda etoobiya sabab tahay in laga- in laga heshiiyo waxaa dadka soomaaliyeed doonaya in la tacdiyo Eh, marka raje waa laga qabaa inay safgarad xaan rabo laakiin wax mowqif oo ay eh, wax qofka inuu joogsado laga yaabaa laakiin mabaadida ay dadka soomaaliyeed aan bisnaayeen ku dagaalamayn waxba lagama bedelayo Een, ugu dambayn waxaan kaa rabaa fayeene sababta keentay in wadahadalada lagu qabto asmara oo addis ababa lagu qaban waaye maxay ahayd waxay ahayd meesha etoobiya ka baxsan ee, juqraafi ahaana ugu dhow ee, labada dhinac saaxiib ma ah ee ugu ugu munaasabsan bay ahayd
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsang ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal antaa ka gebagabeeyana tan iyona tireedunku kulmaanano suldaan bishaar esanle saas iyona imaanalla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu